habeen wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen sabti ah shan iyo labaatanka bisha juulaay sanadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somalia com sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar ayaad naga heli kartaan idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen xukuumaddii ra'iisul wasaare xasan cali khayre kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay xasan khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey waxaa oggol u codeeyey boqol iyo toddobaatan xildhibaan waxaa diiday siddeed xildhibaan wax ka aamusay ma laha waxaa kale oo aan idiin haynaa falanqayn ku saabsan go'aankaasi uu baarlamaanka ku riday xukuumadda waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayso sahre cabdi axmed
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu ku dhawaaqay in mudanayaasha baarlamaanka ay maanta kalsoonidii kala noqdeen xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre mursal oo saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in codaynta ay u qaadeen kalsooni kala noqoshada xukuumadda ay keentay in boqol iyo toddobaatan mudane ay kalsoonidii kala laabtaan xukuumadda halka sideed xildhibaanna ay diideen wuxuu sheegay in kalsooni kala noqoshada xukuumadda ay timid kadib markii sida uu yiri ay ku guuldareysatay fulinta waajibaadkii loo igmaday sida in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo coda hirgelinta nidaamka caasimadda meelmarinta dastuurka in dalka si rasmiya loogu hirgeliyay asxaabta siyaasadeed iyo sidoo kaleeto wax ka qabashada ammaanka gudoomiyaha golaha shacabka waxaa shirkaasi jira ad sidoo kale uu ugu baaqay madaxweynaha inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub mudanayaal iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada islamarkaasina kulanka baarlamaanka fadhiyey oo laftooda xubnaha baarlamaanka ka mid ah ayaa diiday sharci darrana ku tilmaamay go-aanka baarlamaanka waxay kaloo sheegeen in go-aankan uu ahaa mid gudoomiyaha golaha shacabka ka yimid islamarkaasina aan sharciga waafaqsanayn wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa isna shir jaraa-iduu ku qabtay muqdisho ku sheegay in wixii maanta ka dhacay xarunta villa hargeysa ay ahayd fowdo iyadoo baarlamaankana la horgeeyey ajandihii loogu yeeray mid aanan ahayn dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa isna sheegay inuu aqbalay go-aanka baarlamaanka ee xukuumadda lagu riday waxaa war qoraal oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha lagu baahiyey warbaahinta dowladda waxa uuna yiri kala fogaanshiyaha xukuumadda iyo hay-adaha sharci dejinta waa mid wiiqayso horumarka la sameeyey taasi si loo dabaqabtana waxaan go'aansanay inaan tixgelinno codka golaha shacabka oo ah hay-adaha aas-aasiga u ah qarannimadeenna kalsooni kala noqoshada xukuumadda ayaa kusoo aadaysa iyadoo dalka ay ka taagneyd waayadan dooda siyaasadeed ee la xiriirta doorasho wakhtigeeda lagu qabto iyo sida ay noqonayso doorashadaasi gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran xalime yarey ayaa iyaduna baarlamaanka kol hore u sheegtay in loo baahan yahay in wakhti dheeri ah lagu daro si doorasho loo qabto madaxweynaha dalka mareykanka donald trump ayaa hankiisa in doorasho dib loogu soo doorto dalkan mareykanka ay hoos u dhacday xilli xanuunka covid nnteenka ee mareykankuna uu hawada sii galayo tiradiisa dowladda mareykanka ayaa khamiistii isbuucan waxay diiwaan gelisay in ka badan kun iyo boqol qof oo dhimasho ah maalinkaas waxaana tirada sidoo kaleeto ay ka dhigaysaa xanuunka inta uu soo ritay dad afar malyan oo qof mareykanka tan iyo bishii janaayo caabuqan ayaa waxa uu kor u kacay guud ahaanba dunida waxaana la sheegay in saacadiiba laba kun iyo lix boqol oo qof oo dad ah uu xanuunkan saameynayo waxaa dhinaca kaleeto cod ururin dadweyne oo la sameeyey ay muujinaysaa in shan iyo toban boqolkiiba joe biden uu trump kaga horreeyay codbixintaasi waxaa guulaha biden ee ka muuqata ayaa la yiri gobolada lagu muransan yahay ee waaweyn ee dalka mareykanka ah ee doorashooyinkooda hadba dhinac aysan raacin waxaa sidoo kaleeta la sheegay in haweenka iyo dadka waaweyn ee dalka maraykanka ay u muuqdaan inay u janjeeraan dhinaca biden ammaanka qunsuliyadda maraykanka ee magaalada jaddu ee dalka shiinaha ayaa la adkeeyey sabtida maanta ah xilli shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta maraykanka ee qunsuliyaddan ay isu diyaarinayaan inay halkaasi kasoo baxaan saacada kadib markii maraykanku uu albaabada isugu dhuftay qunsuliyadda shiinaha uu ku lahaa magaalada houston ee dalka maraykanka xukuumadda beijing ayaa waxaa muddo toddobaatan iyo laba saacadood ay u qabatay maraykanku inuu shaqaalihiisa kala baxo qunsuliyadda uu ku leeyahay jaddu muddadaasi ayaa waxay ku egtaa tobanka barqanimo ee isniinta fooda nagu soo hayso shiinaha ayaa go-aankaasi uga jawaabayay kadib markii amar uu kasoo baxay madaxweyne donald trump uu ku xiray qunsuliyadda shiinaha ee magaalada houston ee gobolka texas taasi oo jimcihii shalay aheyd abbaare afartii galabnimo ay ka baxeen shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta dowladda shiinaha waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in nin u dhashay dalka singabore oo ku noolaa dalkan maraykanka gudihiisa uu qirtay inuu jaajuus u ahaa sirdoonka dalka shiinaha ninkan oo lagu magacaabo john winyo ayaa waxa uu ku magac dheeraa digson yo waxaana uu lahaa sida layiri webseed uu ku sheegay markii hore in uu u adeegsan jiray la taliyanimo balse ururin jiray xogaha dowladda iyo milatariga maraykanka bisha oktoobar ayay go-aan ka gaari doontaa maxkamadda ninkaasi
aad ayay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo warka caalamka inoo akhrisay halkanina waa v o a washington aan ku bilownay baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta kalsoonidii kala laabtay xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre kulan markii hore ku bilowday ajandeed doorashooyinka dalka la xidhiiray ayaa markii dambe uu guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu codgeliyey kaas oo ahaa in kalsoonida loo qaado xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre guddoomiye mursal ayaa ku dhawaaqay in boqol iyo toddobaatan mudane ay kalsoonida kala laabteen xukuumadda halka siddeed xildhibaan ay diideen wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansikhiyey ajandaha maanta horyaalla ee ahaa arrimaha doorashooyinka waxaase adkaatay ka doodista ajandaha kadib markay istaageen xildhibaano ka tirsan golaha ayna diideen in la gudagalo ka doodista ajandaha la meelmariyey wasiirka amniga gudaha xildhibaan maxamed abuukar ducaale islow ayaa ahaa mudanihii ugu horreeyey ka biyadiiday ajandaha la meelmariyey isagoo hor istaaga guddoonka waxaana ku soo biira xildhibaano kale maali wasiir wasiirkii amnigaa tahay fadhiiso taas wax kuma difaaci karti dooddu way adkaatay fadhigan wuxuu isku bedela buuq iyo sawaxan guddoonka golaha ayaa isku daya sii wadista doodda iyo in xildhibaanadu ay fadhiistaan guddoomiyaha golaha ayaa isku daya fadhiisinta xildhibaanada diidanaa ajandaha wayse adkaatay waxaa la jabshay mikrofoon ay ku hadlayeen xildhibaanada golaha markaay timaado ka doodista golaha dhexdeeda gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaa ka dalbay xildhibaanada fadhiya golaha in codka kalsoonida ay u qaadaan xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare khayre xukuumadda waxay ku fashilantay inay qabato shaqadii laga rabay oo doorashooda waxaan rabnaa colka kalsooni kala noqoshada inaan u qaadno inta odal u codaynay gacantaaga ha la soo tiriyo
guddoomiye mursal wuxuu ku dhawaaqay in codka kalsoonida lagala laabtay xukuumadda
sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay xasan khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey waxaa ogol u codeeyey boqol iyo toddobaatan xildhibaan waxaa diiday siddeed xildhibaan wax ka aamusay ma laha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka ah oo in si degdega usoo magacaabaa ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad umahadsantiin hoolka ayaa mar qura isku bedela buuq iyo sawaxan mar kale
idinkoo fadhiyaa hadli kartaan hadalaa idin siilayna hadla hadlo
intaasi kadib waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka amniga gudaha maxamed abuukar ducaale islow isagoo sheegay tillaabada ay qaadeen guddoonka golaha inay ahayd mid hareen marsay sharciga loona marin dastuurka wuxuuna ku tilmaamay fowdo halkan waxaa ku qoran ajendaha maanta ka doodista doorashooyinkaa ku qoran annaga waxaanaa helnay in guddoonka ay ku mashquulsan yihiin inay yidhahdeen xukuumadda way dhacday taasaa maanta halkan u taagna aan ka doodaynay waxaan nidhi guddoomiya aan kula hadalno aan fadhiisanno ajendaha noo sheega doorashooyinka wuxuu ku saabsan yahay waa ajenda aana oo wuxuu soo qora oo faalaska ah oona waxba ka jirin markan ajendihii aan dhah nagala hadla guddoomiyihii wuu naga dhaga adeegay wuxuu alla qadar waxaana sharciga waddanka ama adduunyada aana ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo ka mid ah iyadoo hal qof ka doodin xukuumadda mooshin laga keenin oona wax caddeen lagu haynin inay xukuumadda waa dhacday yidhaahda waxaa ugu fiicnayd guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay guryahooda iska jiiftaan ee waa dhacday u yidhaahda marka hadda waxaa markhaati ka kaamirooyinka ay joogeen ee life la galaya xukuumadda waa dhacda la dhahayo aana mooshin laga keenin oo dastuurka waafaqsaneen aan laga doodin soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa xaalad kala guura marka loo ego geedi socodka siyaasadda soomaaliya waana jaho kaloo soo korota marka ay timaado in golaha shacabka codka kalsoonida ay kala noqdeen xukuumadda ra-iisul wasaare khayre cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sheegay inuu aqbalay go'aanka baarlamaanka ee xukuumadda lagu riday waxaana qoraal ka soo baxay oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda lagu yidhi kala fogaanshaha xukuumadda iyo hay-adaha sharci dejintu waa mid wiiqaysa horumarkii la sameeyey si taasi loo daba qabtana waxaan go'aansaday inaana tixgeliyo codka golaha shacabka oo ah hay-adda aasaaska u ah qarannimadeenna kalsooni kala noqoshada xukuumadda ayaa ku soo aadaysa iyada oo soomaaliya ay ka taagnayd dood siyaasadeed oo la xidhiidha in doorashada wakhtigeedii ay ku dhacdo iyo in sida guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya xalima yare ee baarlamaanka kal hore ka sheegtay loo baahan yahay in wakhti dheeri ah la siiyo doorasho waxaa kaloo ay kusoo beegmaysaa iyada oo dhowaana magaalada dhuusamareeb ay ku heshiiyeen dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada in doorashada wakhtigeedii lagu qabto haddaba maxay tallaabadani uga dhigan tahay siyaasadda soomaaliya su-aashaasi weliba kuwo kale ayaa maxamed colaad xasan uu weydiiyey cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa hay-adda cilmi baadhista heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waad mahadsan tahay colaad waxaan hubaa horta in dee maalmaha soo socda arrintan si fiican loo fahmi doono oo hadda wax hadda taagan weeye sida muuqata baarlamaankii waxay sheegeen ra-iisul wasaarihii iyo xukuumaddiisii inay kalsooni kala noqdeen waxaa muuqata madaxweynihii inuu si degdega u aqbalay go-aankaas una sheegay inuu ra-isul wasaare soo magacaabi doono waxaa hadda ilaa hadda intaa uga hay ra-isul wasaarihii weli ma hadlin inkastoo wasiirkiisa arrimaha gudaha uu hadlay oo aadna u dhaleeceeyey wixii maanta baarlamaanka ka dhacay marka dhuusamareeb waxbaa lagu soo heshiiyey ku saabsan dadka in laysku aruuriyo maaragtay doorasho iyo lagu heshiis lagu yahay wakhtigeeda dhacdana laga shaqeeyo xukuumaddii saldhigga u ahayd dalkan meesha u dhaqaaqi lahaa baa xilkii maanta maaragtay laga xayuubiyey ama maxaa la dhahaa daldalaad siyaasadeed lagu sameeyey marka waxaasoo dhan waxay muujinayaan maalmaha soo socda horta in la fahmo adduunkiiyo dayn cafis iyo soomaali horey u socota iyo maxaa la yidhaahdaa dhaqaale in maarata dowladda lagu kaba iyo amniga laga caawiye iyo saameyn bay ku leedahay ugu weynna waxaa weeye hadda wakti ra-iisul wasaare iyo xukuumad ayadoo nofembar baarlamaan in lasoo doorto loo baahan yahay xilka laga qaado ma tahay waxaasoo dhan waa su-aalo u baahan maalmaha inay soo tartaraan laakiin xaqiiqada muuqato waxaa weeye baarlamaankii iyo madaxweynihii oo ra-iisul wasaaruhu uu ku tiirsanaa inay muujiyaan inaysan kalsooni u qabin oo ay ka tashadeen taas maanta waa muuqataa markaad fiiriso madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha muddoba waxaa lagu ammaanayay oo dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegi jireen inay yihiin labadii qofood ama ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii muddooyinkan u dambeeyey soo maray soomaaliya oo aan diriirin ama khilaaf ka dhexaynin inkastoo maalmihii u dambeeyey uu shakigaa jiray marka maxay uga dhigan tahay legasigii ama magacaa oo ay markii hore ka dhex sameeyaan bulshada soomaaliyeed inaanay yihiin dad aan iskhilaafin oo aan kala tegin horta madaxweynuhu saddex sano wuxuu ku celcelinayay markii la weydiiyo guulaha ay gaareen la weydiiyo aniga ra-iisul wasaarahay ismaana khilaafin buu horta waxay u ahayd halhays u ahayd oo guusha ugu weynoo madaxweynuhu u sheegtaba waxaa ugu horreeyey xukuumad iyo madaxweyne aan iskhilaafin baan keenay oo shaqadii la rabay si ay u qabtaan maanta marka tii baa timid waana waxa loo qaateen inay timaado haddee siyaasad baa laga shaqeynayaa war wadadan aan marna iyo tan aan marna markab aan gadanna iyo diyaarad aan gadanno iyo baabuur aan gadanna laysku qaban karaayo labada fikradoodba ay sax noqon karaan marka inay iskhilaafaan horta wax lala yaabo maahana madaxweyne kasta iyo ra-iisul wasaare kasta waa iskhilaafi jireen badanaana madaxweyneyaasha hadda u dambeeyey saddexda ahaa midaba afar ra-iisul wasaaruhu maray marka meesha ka khusaysa ayaga iyaga waxaa weeye arrintaanma waxaa loo fasiran karaa laba kaclayntii nabad iyo nolol oo inay boorka iska jafaan oo laba kacleeyaan oo guul iyo horay socod ay ka ay ka dhacdo wixii maanta ka dhacay baarlamaanka mise waa the beginning of the end waxa lagu dhaho ingiriiska hoobadkoodii iyo iyo iyo maaragtay kala yaacoodii miyaa bilowday oo maanta bilowday mise laba kaclayn baa bilaabatay ayadana maalmaha soo socdaa la ogaan doonaa hadda anigu ma rabo inaan aan meel dhinac saaro laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo waktigii xukuumaddan iyo baarlamaankan waxaa ka haray bilo hadda ka hor anu nairobi baan jooga labadii kun iyo afartii markii cabdiqaasim uu xilka ka qaaday xasan abshir allahu naxariiste oo maxamed cabdi yuusuf ra-iisul wasaaraha ka dhigay ra-iisul wasaarahaas dowladiisii ma tis qaadin markii waana la ogaa labadii kun iyo sagaalkii markii cabdullahi yuusuf allahu naxariiste uu xilka ka qaaday nuurcadde oo maxamed maxamuud guulood gacmo dheere u magacaabay marka ra-iisul wasaaraha iyadoo afar bilood ka hartay xukuumadda lasoo magacaabo oo madaxweynuhuna bil inuu kusoo magacaabo la rabo baarlamaanka bil inay ku ansixiyaan la rabo ma kuwaasoo kaluu noqon doonaa ma maxaa la yidhahdaa laba sano dowlad lagu heshiis yahay oo garaan baargeen intii la galo oo la heshiiyo oo laba sano iyo bar laba sano dowlad la dhiso oo baarlamaankan iyo raggii ku shiray dhuusamareeb iyo gobollada xukumay iyo madaxweynaha iyo mucaaradka intay heshiiyaan ma dowlad midnimo qaran baa la dhisi doonaa oo horey baa loo socon doonaa marka runtii madaxweynaha un hadda oo maanta maadaama uu inay ra-iisul wasaaraha xilka laga qaado inuu raalli ka yahay horey ka caddeeyey ra-isul wasaaraan soo magacaabayaa yidhi asagay marka maanta banooniga asagoo hor yaallaa laba wadaana u furan oo inay de wixii ay kaay ka burburaan oo maaragtay ay ka burburaan maadaama nabad nabad iyo nololkiisii hadda ay maxaa la dhahaa ay runtii hadda ay tarar tarar weyn uu soo dhex galay marka ra-iisul wasaarihi haddii baarlamaanka uu ka dhex qaaday ama inuu laba kacleeya hadda banoon ah baa hor yaalla banoonigaasna waxay kula xiran tahay baarlamaanka si ula shaqeeyo waxay ku xiran tahay nabad goboleed si ula shaqeeyaan waxay ku xiran tahay mucaaradka si ula shaqeeyo waxay ku xiran tahay si laftiisa arrinta u cayaaro marka runtii khayre in la galay asagoo welibana maqalo hadda dhuusamareeb ku maqan la galay oo wasiiradiisa sida qaar sheegeenna waa run oo laga shaqaystay oo ilaa xalay laga shaqaysanayay in maxaa la yidhaahdaa dee ra-iisul wasaaruhu sidiisaba iska yahay haddaan madaxweyne iyo baarlamaan aysan ku hagoognayn diin aan maaragtay aan qolof lahayn uu yahay oo markii la rabo la qadan karana horeyna waa loo ogaa maantana waa caddaatay maantana waa caddaatay marka runtii dalku uun xaalad cusub uu galay laba kacaleynna dadka gacanta ka shaq siyaasadda gacanta hadda ku haya madaxweyne u horeeya waa isku dayi karaan ama waa u bedeli karaan inay hoobadkoodii ay noqotona waa dhici kartaa waxa ugu dhibaatada ugu daran haystana waxa weeye soomaalidu khilaafka si loo maaraya aan aqoon iyo waktigiiyo dhammaaday oo qof kasta nafsi nafsi ku hayo marka waa loo joogaa wixii soo baxa laakiin runtii bulshada caalamka iyo shacabka iyo dowladnimadaba uma fiicna in maxaa la yidhaahdaa la isdadejiyo risaarihii maqan la boobsiiyo xataa haddii codkii iyo xildhibaanadii ay badankoodu ay diidan yihiin sida muuqatana hadda dad badan baa runtii risaaraha iyo xukuumaddiisa ku kacsanaa laakiin miyirka iyo isku turidda iyo kala xishoodka iyo kala sariigashada baad siyaasadda iyo dowladnimada u baahan tahay laakiin ninkii jaanis laga helaba haddii maaragtay la daldalo dee runtii macnaha dad aan isku wada kalsoonayn baa mustaqbalka kasoo baxayo oo runtii maalinba ninba shilalka saaran waa gartay marka ugu dambeyntii maamul goboleedyada waa madaxdoodii waa tan dowladda kula shiray dhuusamareeb doorashaa lagu heshiiyey hadda xukuumaddii waa la riday iyaga maxay kula tahay tallaabada ay qaadan karaan mar haddii xaaladda isbedeshay anagu hadda macadka heritage ahaan ayaan dhow tala aan soo saarnay waxay ahayd ama doorasho heshiis lagu yahay noocay rabta ha noqotee hal la boobsiiyo wakhtigeeda ha lagu qabto oo ha laga wada shaqeeyo oo yaan loo kala ama dowlad midnimo qaran ha la dhiso dowlad midnimo qaran ha la dhiso ra-iisul wasaare macnaha ama madaxweynuhu meesha ha ka tago ama ra-isul wasaaruhu intuu rabo meesha ha ka tago cidda rabta ha ka tagto ama ha loo daayo ha loo cusboonaysi ayagoo raalli looga yahay ha loo daayo warnimada shaqada wada laakiin waxaan waxaan qabta ha la yidhaahdo hadda marka weli tii waa taagan tahay ama doorasho sidii lagu qaban lahaa dadkan ra-iisul wasaarihii meesha ka saaray iyo madaxweynahan yidhi ra-isul wasaaran soo magacaabaya laga rabaa doorasho wakhtigeed ku dhacda oo nofembar dhacda inay ka shaqeeyaan ama ayagaa laga rabaa in dowlad midnimo qarana ay keenaan oo wakhti macquula la siiyo oo extension laysla ogol yahay la qaato si shaqadii doorasho lagu qaban lahaa oo hadda aad iyo aad jug weyn maanta ay u gaartay looga wada shaqeeyo dalkaana dadka leh waxay ku heshiiyaan special kuwa talada gacanta ku haya shanta maamul goboleed nimanka wadayaasha ka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo siyaasiyiinta waaweynoo saamaynta leh hadday ku heshiiyaan saddex sano dowladda hala siiyo laba sano hala siiyo doorasho aan qabano waxay ku heshiiyaan shacabka iyo caalamka waa taageeri lahaa dhegaystayaaalkaas waxa uu cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmi baarista heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho oo isagoo haatan ku sugan dalka kanada khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaal xasan haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa aweys waasuge oo ka mid ahaa macalimiintii kuliyaddii luqadaha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ama loo yaqaana gahayr kusoo dhowo marka hore barnaamijka waasuge waad mahadsan tahay ridwaan xaaji shan iyo tobankii sano ee u dambeysay waxaad sameynaysay barnaamijyo kala duwan oo la xiriira farbarashada iyo naxwaha soomaaliga maxaa kugu dhaliyey markii horeba
runtii waa su-aal yani aada iyo aada u weyno muhiimad weyn u leh runtii haddii aan yani hadda uun sababaha aniga u dhaliyey yani in aan u kaco farbarashada iyo naxwaha af soomaaliga shan iyo tobankii sano u dambeysay dhowr telefishon ee soomaaliyeed aan kusoo bandhigay yacni waxa igu dhaliyey wax kale ma ahan waa shaqadaydii bay ahayd wixii aan wax u soo bartay oo aan mataqaanaa yani canshuurtii ummadda aan wax ku soo bartay oo aan kuliyaddii af soomaaliga aan ku dhigi jiray luqadaha cilmi afeedka waxaa la yidhaahdo markaan wax soo bartay burburkii markau dhacayna dibadda imid oo aan arkay dibaddiina runtii xaaladaha ay ku sugan yihiin caruurtii soomaaliyeed eeisha qurbaha gaar ahaan dalkan ingiriiska gaar ahaan london laga bilaabo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii yani markaan arkay yani dhibaatada ka haysato yani xagga hadalka iyo xagga qorista sheeko xiriirtii dhaqanka soomaalidu waxaan u kacay runtii aan ise allay lehe shaqadaadii halkaanay kasii soconaysaa taasaan ku bilaabay oo aan runtii saddex canug laba canug xaafadaha igu dhowdhow degnaa inaan isu keeno oo aan yani xuruufta af soomaaliga isku dardarka qorka sheeka xariirka wixii intaa ugu sheekeeya runtii arrimahaasa horta igu dhaliyey laakiin kasakoogu waxay ahayd shaqada aniga aan yani aan leegu soo barbaarshay oo aan wax ku soo bartayba waxay ahayd runtii inaan yani wixii aan soo bartay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan u baahiyon u fidyo ilaa hadda waa wadaa soddon sannadood runtii burburkii markuu bilowday ilaa haddaan wadaa oo maaragtay buuggii farbarashadaan qoray naxwihii af soomaaligaan qoray caruur aada u fara badan oo aan ugu dhegay yani meele kala duwan iskoolaadkooda markay saacadaha iskoolka xiraan waxaa yani nala sii jira saacad dheeraada alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan mataqaanaa dugsiyadii markii yani malcaamadaha kala duwan sida yani masjid ulquwa saddex boqol oo ardaan wax ku baray oo soomaaliga ilaa dhowr biloodan dhigayay george road meel la yidhahdo lawrista ingrid aydan saasoo kale xaafad kalo ku taalo ciidan isheg koonfurta london la yidhahdo enfield xaafado badanaan ka kala dhigay waxaa garab socday marka inaan baraarujin u sameeyey ummadda soomaaliyeed ku baraarujiyey qurba joogta iyo gudahaba yacni aan u kacay uhiilinta afka hooyo oo yacni aan arkay in yacni uu burburay in uu haykalkii halkii uu ku dabaalan jiray oo ku nasan jiray oo waayay jaamacadihii waxbarashadii guryihii maxaa la yidhaha wasaaradihii jaraa-idyadii yani burki burburki buu wax ka galay runtii marka yani waa maarata waxyaabaha igu dhaliyay ka mid ahayeen oo aan yani aada iyo aad ilaa haddaan u wado waana runtii waana waana shaqadeyda weeyaan marka lagu nool yahay dalalka qurbaha dhibaatooyin badan ayaa dhinaca marka laga hadlayo luqadda ka haysta caruurta iyo barashada af soomaaliga adna buugaag ayaad qortay sidee wax looga qaban karaa dhibaatadan ayay kula tahay mahadsanid ridwan waa runtii dhibaatadu ku saabsan xagga ii sheega caruurta qurba joogta gaar ahaan caruurta halkan ku dhalatay yacni sida wax looga qaban lahaa xagga yacni barashada qorista iyo ku hadalka caruurta qurbaha ku dhalatay ee soomaaliyeed waxay yacni ku dhex nool yihiin bulsho kale iyo deegaan kale oo aan soomaaliya ka tirsanayn ee yacni dal kale ah oo luqad kale looga hadlo oo madarasada iyo iskoolaadka ay tagayaan yacni af kalo af ingiriis wax lagu baro ama ay ku xiran tahay dalka markaas waalidiinta ay ku nool yihiin ama hano yurubkan kala duwan ama danimarka holland ama helsinga germany itaaliya faransa iyo wixii lamida ingiriiska xiriirka waxaa yeedh marka waalidkii iyo caruurtii ay wada hadli lahaayeenba ay wada sheekaysan lahaayeenba dalkan ingiriiskana marka dadkan ugu nimid caruurtooda waa lala sheekaysta waxay ku leeyihin talk to your children caruurtaada la hadal marka xiriirkii wada sheekaysiga lumaya marka maadaama soomaali ay yihiin yani waxaa meesha cunuga wuxuu luminayaa codayntii soomaaliga buu luminayaa marka haddaan maalin walba lala sheekaysanin waalidiintii marka sanadihii ugu horreeyey dhibaato weyn baan la kulannay oo aniga kambayn weyn baan qaaday oo lolo weyn baan qaaday oon leeyahay caruurtiina guryaha la fadhiista la hadla la sheekaysta sida yacni sida afka uusan uga lumin waxaa marka la ogaaday yani inay soo baxeen sanadihii ugu horreeyey sagaashan iyo saddexdii afartii shantii lixdii toban ilaa caruur carabkooda wada weynaaday oon xuruufta soomaaliga aan karin oo leh abatii maamano aabay amalamna aabay hooyo maamama halka tole ay soo baxday oo aynu u adkaysan weynay oo aynu yacni shirar barban qabannay oan u macnayna waalidiintii in caruurta markay ka soo baxaan iskoolka ay yimaadaan xaafadda yacni in ay la fadhiistaan markay dharka iska dhigaan ay nastaan ay wax cunaan inay miiska soo fadhiisiyaan waa gartay ahamiyad intee la eg ayay leedahay marka in la helo goobo lagu barto af soomaaliga
aada bay u adkaatay runtii in la helo goobo ama xarumo caruurta wax lagu baro ee soomaalida ay leedahay ama ay soo karaysato xataa sababtoo ah soomaalidu yani xoogaa waxaad moodaa qurba joogta ah in soomaaligubu xoogaa uu yani somali languageka iyo maaragtay aan muhiimad la siinin sanadihii u horreysay hase yeeshee markaan dambe xoogaa la fahmay kadib markaan kambayn ololo weyn qaadnay oo telefishinada iyo buwagtii iyo mataqaana meelo kala duwan caruurta inaan ku kulmino oo yani oo si ku meel gaar ah caruurta yani loogu baro afkooda dhaqankooda iyo soomaalinimadii iyo wixii iyo sheeka xariirta iyo loogu soo bandhig ah runtii goobihii maadaama la heli waayey waxaan ka dhadhacsiinay waalidiinta soomaaliyeed inay iskoolaadka la xiriiraan maamulayaashay la hadlaan sidii caruurtooda loogu heli lahaa qolal saacadaha markay kasoo dhameeyaan iskoolka hal saacad loogu daro ee loo dhigo soomaaliga loo dhigo af soomaaliga loo dhigo taasaa lagu guuleystay meelo badan oo aniga aan ka sameeyey xataa aan ka dhigay waxaa kaloo lagu guuleystay yacni in jaalidaha kala duwan masaajijyada inay yani casumaan oo aan yani soomaaliya caruurta udhiga lasoo uruuriyo quba ka mid ah masjidul quba saddex boqol ardaygaarisa baan baray ilaa muddo shan afar isbuuca waxaa ka mid a yani charger road williston green masjid ku yaalay jaaliyad ku taalla ayagana sidoo kale waxaa ka mid a northka ka mid ah infield waxaa ka mid iska ka mid ahay marka waxaa qaab waxaynu keena maadaama goobo aan la waayey soomaalida ay leedahay in sidaasi aan loo warwareego oo isbuuc afar isbuuc laba isbuuc caruurta wixii loo heli karo aan yani yani xilli walba meel aan ku carara marka maxaad ka xusi kartaa buugaagta aad qortay mase lagaa iibsadaa
waxaan habeeyey aan isku daba riday laba buog labadaas buog waxaa farbarashada caruurta waxaa la kala yidhaha farbarashada caruurta naxwa af soomaaliga farbarashada caruurta u horreeyey waxaa oo aan qoro wuxuuna ka dhashay runtii barnaamijyadii kala duwanaa ee ku saabsanaya farbarashada caruurta qaababkii aan usoo bandhigay xuruufta af soomaaliga buugga marka waxaa marka yacni sal u ah kobciye farbarashada caruurta xuruufta af soomaaliga wuxuu ka koobayaa marka xuruufta af soomaaliga isku shaqal dheer iyo shaqal gaaban iyo shibanayaasha iyo isku dardarka qor akhri isku dardar hinga- hingaad ama higaadi yani tus- yani intaas markuu canigu bartay duruuskaa gaaban marka ee, oo ku saabsan adeega oo kale iyo adeega waxyaale kala duwan oo maal- toddobaadkii xisad ilaa tiradii oo ku qoran yani soo koo koo ka oo uu- saas u qoran laba la- la- ba- laba saddex afar shan lix toddoba sideed nambarka inaan ku hordhigaa xisaabtii tiradii maalmihii dabeecad adeegii ee, dhaqan soomaali cunto soomaali buugga waa kobciyaa layidhaha buuggaa farbarsa caruurta markaan diyaargareeyey waan habeeyey labada kun iyo tobankii daabshiil baan u tagay anigoo koobi wata waxaana buuggahan leen daabaco dahabshiin kheyr ilaahi ha siiyo Eh, xaruntan saad hool baan ta- waxaan tagay ii sheeg eh, w- w- eh, eh, ay ku leeyihiin london waa jibal agaasimahan u tagay alxamdulilah buuggii akhri waa fiiri wuxuu yiri buuggaan waa yani annaga kuu daabacayno saasaa daabacadda ugu horeysay qaradkii ugu horeeyey dahabshiil ee baxshin jazaakum allah khayran dahabshiil khayr ilaah idinka siiyo labada kun iyo tobankii yani buuggii labada kun iyo tobankii ilaa hadda waa la iibsadaa daabacadda ugu dambeysa hadda wuxuu kasoo baxay dhowr bilood ka hor Eh, maxaa la yidhaha hiil hiil price oo ku taala qaahira anfacaya waana la dalbadaa Eh, waxaa kaloo jira asigana naxwaha af soomaaliga ayaan qoray asigana qaahira lagu soo daabacay naxwaha af soomaaliga sidoo kale wuxuu ka dhashay barnaamijyadii faraha ba- faraha badnaa ee telefishinada ka baxaya ururiyey waa cilmiyey yani haddaad aragtid qax- wa- naxwaha af soomaaliga aragtaan wuxuu u samaysan yahay like english grammar af soomaaligan tur- sidaan soomaali ugu aqiina baan ku dejiyey kafiif buu yar kafiif weyn asigana waxyaalo badan buu ku- ad- looga faa'iidaysan karaa
waayahay waasuge ee warbaahinta soomaalidana muddo dheer ayaad la soo shaqaynaysay sidee lagu horumarin karaa haddii aad eegto warbaahinta iyo afka hooyo
Eh, warbaahinta muddo dheeraan ka shaqaynayey Eh, telefishinka ugu horreeyaan ku bilownay halkan laga furo two thousand iyo shag eight laakiin aniga ka hor baan waxaan wasaaradda warfaafintan ahay gurubkii loo qaatay toddobaatan iyo saddexdii ayaan ka mid ahaa iyo shag eh, cawka ilaahi u naxariista iyo teere iyo iyo dalmar iyo aniga iyo Cab- cabdi idriis iyo yunis caluur iyo waa badnay sideetan aan ahayn kuwaasaan ka mid ahaa xigdigta- xigtig- xigdigta oktoobar aan waaxda qoraalkan aaday marka a- asalkayga wasaaradda warfaafinta kasoo jeedaa kabacdiyan jaamacadda ugu wareegay sideetan iyo afartii Eh, marka eh, xagga marka hadda markii su-aashaada usoo noqdo eh, kaalinta yani warbaahintai ka qaadatay afka hooyo warbaahinta kaalin bay ka qaadatay runtii afka hooyo markii loo qaada kaalinta xagga yani ah yani hadalka yani markii la fiiriyo yani waa- gaarsiin ahaan af soomaaligaas lagu hadlayo barnaamijyada lagu tabinayo maaragtay ee lagu fidinayo iyo qoraalada qaarkood mataqaanaa in haba iska qaldanaadaan meelaha oo farta lagu qoray lagu soo bandhigay iyo barnaamijyada ku saabsan mataqaanaa af soomaaliga ku saabsan oo hadda shan iyo tobankii sano dambe anigaan kusoo bandhigayey ee haddii warbaahin ay ahaan lahayn adkaan lahayd yani sidii loo gaarsiiyo jaaliyadaha soomaaliyeed oo ku kala nool yani north america usa canada europe australia carabta africa meel walbo adkaan lahayd marka warbaahintan ku gaarsiinay barnaamijyo aad u fara badan kan aan qiyaasi karaynin shan iyo tobankii sanadood kaalintaasi warbaahinta ka qaadata afka hooyo runtii markii loo eego intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay aweys waasuge oo ka mid ahaa macalimiintii kulliyaddii luqadaha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ama loo yaqaana gahayr inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
haatan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud
adiguna hawla maanta waad
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin geeridiisa ka been abuuray si uga badbaado dembi uu galay oo lagu maxkamadayn lahaa waxaa ninkii waxaa lagu haya iminka dembiga kusoo kordhay waxa weeyaan been inuu sheegay waxa weeyaan forgery waxaa la yidhahdo inuu sheegay oo dee warqad sharci oo ka soo baxday dowladda oo tuugo ah inuu dee meeshii la yimi barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan farsamada uu adeegsaday iyo weliba sida lagu ogaaday oo iyaduna aad lama filaan u ahayd sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka bandhaan doonin iyadoo caawana uu barnaamijka martii inoogu yahay fanaanka cabdirasaaq saleebaan gaas
erayadeeda waxaa ku jira balaayada kaa dhexdaa dhigaabay haysataa marka waa hees adigu mar walba oo aan qaadayana aan wax dareemo laakiin hees anigay ku saabsan oo lay sameeye maaha abwaankunbaa heestaa sameeye oo ila jeclaaday inuu idhiibo barnaamijkuna waa barnaamijka cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal guud ahaanba dunida waxaa maalin kasta ka dhaca faldembiyeedyo kala duwan oo ay dadgaystaan kuwaasoo qaarkooda gacanta lagu dhigo dadka ku eedaysan falkaasi halka kuwo kalena ay u suurto gashay inay ka fakadaan goobta marka ay dembiga geystaan waxaana inta badan sida caadada ah kuwooda gacanta lagu dhigo amaba la qabto lala tiigsadaa sharciga si loogu ciqaabo dembigii ay galeen iyagoo dadkaasina dhinacooga la yimaada islamarkaana sameeya tab iyo xeelad kastoo ay kaga badbaadi karaan ciqaabtaasi iyagoo adeegsada wixii farsamooyin ah ee suurtageli kara kuwaas oo qaarkooda xilliyadaasi ay u hirgalaan halka kuwo kalena ay fashilmaan islamarkaana lagu fahmo haddaba caawana waxaan idii hayaa sheeko kuwaasi aynu soo tibaaxnayn la mid a taasi oo ku saabsan nin isagoo nool geeridiisa ka been abuuray si uu maxkamad u taallay oo lagu saari lahaa dembi uu geystay uga badbaado hase yeeshee qorshahaas oo isku dayey farsamo xumo yar oo uu sameeyey daraaddeeda lagu ogaaday islamarkaana uu ku fashilmay bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya ninkaasi dembiga markii hore loo haystay iyo weliba sida uu ku fashilmay cabdixakiilo sheekadan waxaa ka dhacday magaalada new york ee dalkan maraykanka
markaasay u dhacday bal haddiinu dadweynaha faahfaahino kiiskan horta waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo reer new york ayaa wuxuu xaday cabdixakiin oo gaariga loo yaqaano lexuska oo dad badan imika waa yaqaanaan oo gaari qaali ah kadibna maxkamadda ayaa la taagay xukunkiisi baa la eegay tuugadii iyo xatooyadii inuu gaari xadaa lagu helay sanad ayaana markaa xadhig ah ayaa lagu xukumay waa gartay marka xadhigii ma qaatay mise waxbaa isbedelay ma qaadan wax badanna waa isbedeleen cabdixakiin waxa kale oo yacnihii la yaab leh dadku yacnihii si ay dee uga baxsadaan xadhigga iyo markay wax dhacaan dee si ay isde isu muujiyaan aana wixii dhicin iyo siduu qofka dembiga uga baxo dadku waxyaabo badan oo mararka qaarkood maskaxda biniaadamka ka weynaada ayay la yimaadaan oo maca dee dadka maqlo oo dhami ay dee ay aada ula yaabaan marka kiiskii ninkii ma gelin jeelkii laakiin waxaa qareenka u doodayay uu ku dooday sheeko aan cidiba ka filaynin meesha ka filayn qareenkiisi waxa uu sheegay in ninkii sanadka lagu xukumay ee gaariga xaday xaqa u yimi oo ay tiisii noqotay dabcan dhulkanka reer galbeedka dee qofka shahaadooyin baa la siiyaa dee dhimashada la yidhahdo death certificate ama ta dhalashada iyo ta dhimashadaba kadibna waynu maxkamaddii qareenka geeyaa shahaadadii ama caddayntii caddaynaysa inuu ninkaasi dhintay laakiin si warqadan qareenka loogu keenay ninkii dhimaybe waxaa u keentay gabadh ninkan dhalinyarada ah ay isu doonanaayeen oo ay doonayeen inay de isguursadaan oo qisadii lafteeda dee dhici kartaba inay wax ka soo dhistay ayaa qareenka u keentay oo tira ninkii waa xijaabtay dee maxaa la xukumi nin socday warqadii dee caddaynaysa inuu dhintayna waa tan kulle qiyaastii marka warqadiina la keenay qareenkiina keenay dee maxkamaddu inay hore uga socotunba ahayd say wax isku bedeleen see lagu ogaada inay warqadina qala tahay qareenkiioo foolayo isla kiiskaasina waa kaa dhacay ayaa maxkamaddii tegey warqadiina miiska saaroo dee qaadigii iyo haddii ebaid mayo dee qoladii xeer ilaalinteeda dacwada oogayaasha iyo u dhiibay cabdixakiimna markii laakiin warqadii loo fiirsaday qoraalka warqada ku qoran ayaa la arkay oo khalad ku jiro qaabka qoraalka ama spelinka la yidhaahdo oo khalad ku jiraa la arkay deetana shaki ayaa markiiba halkaa ka abuurmay bal hadda warqadan hadda ku noqdo oo ha la soo caddeeyo ayaa arrintii gaadhay de waxaa soo baxday in warqadan ay tahay warqad aan jirin oo aan run ahayn ninkina aanu dhiman oo uu nool yahay dibna loo raadiyo ninkiina adduunka ku berisanaya iska nool yahay si fiican dibna loo raadiyo waan gartay marka cabdixaafid de ninkani hal dembi buu marka hore ku eedaysnaa oo ahayd inuu xatooyo sameeyo waxaday de kole qiyaasta hadda dembigii waa ku kordhaya mar hadda howl kale la sameeyey dembigii waa ku kordhaya cabdixakiimow kiisaskii baa sii kordhaya waxyaabo badan oo dadka inta badan aan dadkeenu ka fakerin ayaa laga fakeraa dembi baa laga yaabaa deegaanadeena iyo dhulka soomaalida mid ka ah inuu laba iyo saddex dadkan ku noqdo marka waxa ninkii waxaa lagu haya iminka dembiga kusoo kordhay waxa weeyaan been inuu sheegay waxa weeyaan forgery waxaa la yidhahdo inuu sheegay oo dee warqad sharci oo ka soo baxday dowladda oo tuuga ah inuu de meeshii la yimi marka kiisaska waa sii kordhayaan marka sanad bay markii hore ahayday horta sagaalaatanka bishana loo balansayo kiiska dhacaya laakiin ugu yaraan an afar sano oo kale inuu gudaha galo ayay u badanta cabdixakiino waan gartay aynu nimaadna ninka qareenka ah de waa nin sharaf le kolley oo waddankii ka shaqaynaya oo dadkii aaminayaan oo dukumentiya loo dhiibay oo geynaya ninka warqadda qaadaya geeya waa isaga isagii muxuu yidhi muxuu ka sooyeeyey si wax dhacen khalkhal baa lasoo laftiisi la soo kolo cabdixakiino dee nin qareeraha ahoo sumcad lahoo dadkii u doodaya markii warqad isaga laftiisii dee fake ama runa loo dhiibay isaga qaatay dee isaga laftiisa waxaa ku noqotay masiibo iyo naxdin marka wuxuu yidhi anu ninkan kiiskiisa dubna u eegi maayo dubna uga shaqayn maayo dadkana waa ay isticmaaleen anna waa ay khaldeen nabadgelyaha albaabku ka booday yaa iminka markaa ninka hawshiisa gacanta ku haya mar hadduu qareenkani meesha ka baxay qareenada dowladda u shaqeeya ee iyagu dowladdu mushaharka siiso oo inta badan dee dadka doonaya inay istifaacaan aanay qabsan qofku inta badan isagaa qareenka qabsada lakiin marka qofka qareen loo waayo iyo dadka qaxoontiga ahee dee aan markaa lacag haynayo qofka aan adduun haynayo waxaa jira qareena ay dowladdu mushaharka siiso lacag yar ku shaqeeya dadkaa caawiya dabcan qareeno fiican waa ku jiraan laakiin dee nin aad adigu mushahar siinayso oo aad ka shaqaysiinayso iyo nin dowladii ku shaqaalaysa waa kala duwan yihin ka warqada ku qaadaya ka kale kala duwan yihin waa kala duwan yihiin marka dee ninkaas iyo ninkii dhallinyarada ahaa reer reer new york city iyo sagaalaatanka bisha iyo maxkamaddii ayaa isfuran waxaana u badan tahay afar sannadood in uu ninkaasi galo weliba in la baaro yaa ka dambeeya warqadan yartii ay isku mehersanaayeen lafteeda inaan kiiska soo geli allahu aclam ciddii soo samaysay cidda ka qayb qaadatay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayay bal markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi
ida ubax la beeray cusaano ima ogide waxaanay sama ruux lawmo waxaan ula reer galay afar iyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku roob leyo adduunyada waxaan imid maalintii islaamko lagu iiday xaramko ibliisku xirxidaya sida shiiqas luubla u amaanayaayo sida uduga dooga ku iimaansadaayo sida ogadayda u ilaaliyaayo sidii nabi ayuuba cadii ku samraayo sidii abuu hureera uu aaminaayo cadigiyo naftayda dhulka ugu jeclaaye adiguna aqoonso ilidhew aga
weli dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa barnaamijka caweyska washington ee v o a haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka cabdirasaaq saleebaan gaas kaasoo uu kaga warrami doono qaar ka mida heesihiisa u qaado waxaana cabdirasaaq gaas oo haatan ku nool dalka norway uu qaybtan kaga hadli doonaa sidii uu ku soo hana qaaday fankiisu
waad mahadsantahay walaal shirwac fanka waxaan bilaabay koob iyo sagaashankii koob iyo sagaashankii bishii labiyo tobnaad soddonkeedii waxaanan ka bilaabay norway waan gartay war haddaad sawir naga siiso qaab nooceeyo ku bilaabmay mase ku talagalaa mase maxaan ku idhaahdaa kadiisu inaad codkaaga iyo inaad heesi karti ku ogaatay masihii daraaca bal haddaad faahfaahin naga siiso horta walaal hidaraac uma lihin fanka laakiin markii aan yaraa burco joogay ayaan fanka iska jeclaa markii aan norway imina koox norway markaa ka dhisnayd oo onkodi hilaac la odhan jiray un baan habeen iyagoo meel ka tumay un baan inankii mushankaa ku yidhi heestaa ma ii tumi kartaa habuugiyor sidii baan kusoo galay markaa waan gartay marka ma xasuusataa heestii habeenkaa lagu tumay codsatay ee een aad musishanka ka codsatay aa hees aan weligeyba jeclaa oo aroosyada ka qaadi jiray markaan yaraa waxay ahayd cabdi taaliil bay ahayd waxay ahayd wagarey adduunyada jacayl wabaxama noqone wiglowlama jeede wiilan dhalay ma siistay taasaa igu horreysay heeso horta heesihii ugu horreeyey ilaa aduu sanadkii ugu horreeyey heeso dee fanaaniintii hore ay lahaayeen baan qaadi jiray cabdi haliil ba horta aniga favoritekaga hale ilaahay ha u naxariisto aan heesihiisa jeclaa marka hees baa jirtay iyaduna waxay lahayd taqsiim bay lahayd dheer oo xagga hore araara laakiin dhexdun baan kaaga soo qabanaya heesta waxaa sameeyey maxamed adan dacar baa sameeyey waxay ahayd heestu yaxyaxiyo xishood baa igu yururusadayo jacayliiguyo tocay baa yeedhanaye yuciyo ugaadhan xeryaha u yegleena yaca iyo atooran ayamaanu daja yuu qabaaday baday ayulqankaya taahe heestaasna aad baanu jeclaa iyadana
laygu kaa dulyo kee jacaylkana ma yeeshide
waa taas heestaasna aad baanu jeclaa
aad iyo aad waa hagaag cabdirasaaq haddii aynu gudubno heesahaaga adiga marka laga yimaado qaraamigaa hore amaba ayaanan oranbada heesaha waaye waaye fanaaniinta hore qaadi jireen marka heesaad mintii dambe de dabcan yeelatay goor baa kugu horeysay hees aad leedahay adu inaad qaado heesteebe heesteebey ahayd se heestaad ugu horeysay adiga bulshada isu barata inaad qaado
heestii igu horreysay walaal ee aan anigu yeesho horta anigoo meel yaroo tuulaa oo isla agteeda aa degan baa barigii waddanka lagu soo noqday waa tii dee laba reer oo meel wada deganaba isku dhufteen ma garanaysaa marka cabdilaahi salaamidoon meel wada deganeen baan ku yidhi cabdilaahow dadkii wada- dalkeenni waad arkaysaa siduu dee shalay u fiicnaayay siduu maanta yahay markaa waxaad samaysaa hees waxaa ka hadlaysa ii samee cabdilaahina medhihii buu ii sameeyey kadibna dee laxan idiyaba kamaba haysan ismana lahayn weligaa laxan baad samaynaysaa cidladii iyo wixii intaan la tegey baan heestii markii dambe waxaan sameeyey een, waa heest ka hadlaysa dadkii de siday ahaan jireen iyo dhibaatadan maanta taagan ka waxaan idhi tawali dantiiguud wadeecada lumayse waajibkeeda laga guudan inta weli dadkeeni waaqlada ku nool yahay inta weli dadkeeni waaqlada ku nool yahay wacyigoodu buuxsamin wacyigoodu buuxsamin naxdin waayi maaye naxdin waayi maaye nabadan ku waariyo allahayow sidii wacan marka hees ducaa bay ahayd aan ugu ducaynaya dadkeenni iyo dalkeenni ugu ducaynayo waa heestii ugu horreysay ee aan laxan sameeyo cabdilaahi salaambidaana midhaha leh marka heestaasaa igu horreysay dee marka hal mar baad isku darsatay inaad laxankii saarto islamarkaana heestii kugu horreysay aad qaac kasii soo qaado aan laxan saaro ha cabdisaab dabcan sida igu maqaalo ah marka laga yimaado fanka oo da dabcan inaad fanaan noqoto ood heesto een, xirfad kalaa jirto iyadana aad lahayd oo ah inaad ciyaartoy ahayd een, qaybihee baad horta ka tirsanayd Een, horta ciyaaraha een, waxaan u ciyaarayay gobolka togdheer burco haamboosh oo nagu cusub beriga ayaa anagoo yaryar dhalinyaranimo oo basketkii garanayna ayaa haambooshii dhalabaray marka haambooshaan usoo ciyaaray Een, markii u dambeysay ee 87kiina basketkaan aan ku biiray kadibna dagaaladii waqooyiga ka dhacay xamar baan markaa joogay Een, koox la yidhahdo jenyo ayaan markaa basketka juniorka u ciyaaray kadibna waan soo dhoofay qurbahanine laakiin nin is- nin is- nin sporti aan ahaa oo basketka iyo handballsha ciyaara waan gartay marka qiyaastii hadda ilaa hadda weli dee dabcan sportsku isma dhibo Mas- ma sii daysa weli mise mise weli gacantaad ku haysaa
may dhowrhaad baaban ciyaaraya ma sii dayn weli
weli waad ciyaartaa marka Ah, weli waan ciyaaraa oo samarkaa laga faa'iidaysanaya ma garanaysaayo marka waa isku waa- waa isku daydaynaa kolley dhallinyaranimadii soo dhammaatay laakiin waa isku daydaynaa weli markaynu ka nimaadno inaad ciyaartoy tahay amaba aad baad ciyaaraha kaba mid ahaan jirtay aan idhaahdee ee oo aynu heestihii dib ugu noqonno dabcan sugaanta marka la yidhaha guud ahaan marka laysu qaado magaca guud way ka siman yihiin oo dee dabcan gaar ahaan heestoo kale haddaynu soo qaadanno waa wada hees laakiin haddana waxay ku kala duwan yihiin nuxurkay gudbinayaan macnahay wadaan iyo ereyada iyo laxanka iyo luuqda lagu qaadayo waxaasoo dhan haddaynu soo qabanno heesta la yidhaha dhambaal oo ka mid a heesaha ama dadka qaar ay u yaqaanaan dharaaraha heestaasi maxay tahay dhambaalka ay xambaarsantay
wallahi heestaasi horta qof walba way qabanaysaa oo dee shalay haddaad fiicnayd maanta aadan fiicnayn haddii shalay kaa xumayd maanta ay kuu fiicnaanaysaa marka waa hees ka wacyigelina waxaa sameeyey nin la yidhaahdo aan sa- aad saaxiib u nahay cabdi xasan hilaadheera la yidhahdo sweden jooga marka wuxuu ii dhiibay two thousandkii buu u dhiibay laakiin two thousand sevenkii baan soo saaray Eh, waana heesaha aad loogu jecel yahay dadku aad iyo aad mar walba la weydiiyo dhabaal ma noo qaadaysaa iyadoo aan aroos haddaan joogiyo haddaan xaflad joogaba dee aanan aroos ku saabsanay haddana waxay dhahaan heestii dhabaal noo qaad laakiin waxay ka waa wacyigelin uun shalayto inuu kuu fiicnaa waktigu maanta uu kaa xumaan karaya ma garanaysaa Eh, erayadeeda waxaa ku jira balaayada kaa dhexdaa dhigaa bay haysataa oo haddaad maanta dee nabad tahay b- eh, adiga waxaa laga yaabaa reer kalea dhinaca kale ku weeye ma garanaysaa
daraaruhu way kulmaan waqtigu waqtigu waqtigu dhalan rogomaa intuu dhinacaaga jiro inta iyo subag baad heshaa inta iyo subag baad heshaa intuu dhinacaaga jiro inta iyo subag baad heshaa inta iyo subag baad heshaa markuu kula dheeliyaa dhabarka kuwa ujeediyaa irbaaxana kugu dhuftaa balaayada ka
dhegaystayaal qayb kaleoo ka mida waraysiganna waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadka soo socda inta ka horraysa waxaan idin leeyahay se sidaa iyo nabadgelyo
goortay maqleen dhabtii anigoo anigoo anigoo anigoo ka naxay warkii dhiilada lahaa dadkan caashiqa u rarayey alluu dhiilihii ku furayey jacaylkan daan u marayey adhaabuu iga dhex galayey dhambale baanu diran arrimahan dhowraya dheerade allahayo adan ku dhiibayay xalkoodii xalkoodii soo dhowee idaacaddeenii caawa waa naga inta idaacadda waxaa isku soo dubiriday maxamed colaad xasan farsamada waxaa noo joogay maxamed cabdi xasan sandheere waxaan idinla socodsiiyey anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdixakiim maxamuud shirwac tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
intuu dhinacaaga jiro inta iyo subag baad heshaa inta iyo subag baad heshaa intuu dhinacaaga jiro inta iyo subag baad heshaa inta iyo subag baad heshaa